Waxaa sare u kaca ku yimid qiimaha la iibiyo kalluunka suuqyada magaalada Balladayn ka dib markuu yaraaday kalluunkii la keeni jiray suuqyada magaalada. Qiimaha kalluunka ayaa hadda maraya qiimo dhan $6 ilaa iyo $5 halka markii hore uu mari jiray qiimo dhan $4 ilaa iyo $3. Xasan Sheikh Basir oo ka mid ah ganacsatada ka ganacsata malayga ee suuqyada magaalada Balladayn ayaa Radio Beelo uga warramay qiimaha malayga iyo waxa sababay sare u kaca malayga.
Marka waxa waaye kalluunka hadda sidii hore iyo hadda isku mid ma hadda wax yar waa kacsan yahay. akacsanaada akacsanaada muxuu malaha hadda waxa waaye dadka oo micnaha oo isheeg laga qaadayo si u kala weyn yahay ayaa lagu kala qaadaa dadka waxaa laga qaadaa micnaha isheeg hal iyo bar hal door iyo bar dad laba laba doolar aa laga qaadaa dadna wiilkan weyn saddex doolar aa lagu qaadaa hadda wiilka ugu sareeyo waxaan kaleentuna waxa waaye iska raqiis libsa khayr waaye maxaa ku soo hari tii maxaa la dhihi jiray isheeg ani markiin sii bixinaayana afar doolar ama saddex iyo bar aan sii bixinaa mar shan doolar si oo micnaha lix doolarkan si fiifiican lix doolar lagu gadaa kiladii aan kusii bixinaa haddii la- macbil iyo waxaa jiro adi iyo wax oo taylo fiican haddii meesha lagu haayo haa laakiin wax macquul ahayn lacag badan ma lagu gadaayo kalluunka waqtigan qaali waaye caradoo dhiiqa noqotay iyo biyihii iyo roobkii iyo wixii dhanaan kala go-an marka waxa waaye qaali oo aad iyo aad u weyn uu yahay meesha laga keenaa madhawa meel dheer waaye gaadiid fiican iyo wax lagu doono oo dhiiqada micnaha isheeg oo maraya ma haystaan mar weliba micnaha qof kastaba oo micnaha war qaado wax oo oo hadda oo wax ku ool oo micnaha isheeg oo dadkii wax dabaayay oo la- oo la siinayo oo na soo gaaray ma la arkin dhiiqada wax laga baxo waxaa loo baahan yahay oon si fiican oon oo micnaha dadkii oo gaarsiis oo magaaladiis wax ku deeqdo oo loo sameeyo aniga cabdilaahi yuusuf markii la doorinaya ilaa haddan daba socda dadka malaria haysay dadka waa iska xanuunsanaayeen xataa indhaha suuga uu fiican yahay ma xogga wax welibo ilaa haddaan barbaaris ku haynaa waxaa laga taaroo roobka oo qaneecada oo hadda dhacday oo meel kastaba oo qof kastaba micnaha roob hadisda xataa qaneecada ka dhalato oo qaneecadana micnaha malaayiga lagu sheegayana magaciisa waxaa la dhahay samag kutaabkuu ku yaala ka samagaa la dhahay micnaha kalluunka ha ahaada muxuma qaneecada micnaha saaqsaaqa oo oo webiga socdo oo qaneecada cunto oo cunayo malaayiga marka qaneecada wax ma kaatarayso laakiin wax dadka gaarsiiyo oo micnaha hadda oo dadkii tay ahaan oo gaarsiiyo lama haayo tay inaa loo helo waayo oo baawur iyo wax- mootor wax fiican oo micnaha oo keena dhan aa laga la-yahay haddaba micnaha ishaag as as micnaha aad iyo aad daawo u yahay makroob do qaneecada waa badanaysaa dadka waa iska xanuunsanayiin wax oo gaarsiino oo micnaha oo na soo gaaro fiican malaha wax yaroo waxba ahaynaa na soo gaara waxaasna dadka iyadoo u baahan yihiin ay kala dhammaanayeen man loo baahna inuu dhammaano keed loo sameeyo oo la habeeya loo baahanya baalka magaalada magaalada deeqsi noqoto aa loo baahanya laakiin hadda wax kala gaaraya male wixiin waa yaryihiin wax yaroo waxba een waad haa mana kala gaarayo marka raqiisku yahay aad iyo aad u fiican yahay laakiin hadda markiis qaali yahay wax laga helo malaha waxa waaye xataa marmar lacagtiisii xataa oo la geliyey ma laga arkaayo marka aad dhib weyn iska jir aad iska waxaa waaye meesha nafta ku sab iska fadhi waa ma ogey meesha markii hadda oo qaali u yahay wax lagu haayo male dadkana waxay umalaynayaan xoolaha oo meesha yaal inaa adag leedahay xoolahana caddees waaye dad ba iskale oo mar kastaba loo habeeyo oo loo casi caddeeyo marka ninkii keensanayo wixiisii marmar ma gaaraayo dadkaada iska badan marka dhiba iska jir ada oo micnaha ii sheeg oo magaalada oo iski oo iski dhib qabaa iska jir ada waqtigan oo kale markuu malayga qaali noqdo waxaa saameyn xoogan kala kulma dadka danyarta ah ee awoodin in ay iibsadaan xilligan oo kale malayga